بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كل حشني كتاب التوحيد عشر كان عشر كبقول إيا كنتن إيا اللح وحانا كشرحينا بابك كنتن إيا الصدح وشيخو بابي باب لا لا يقول عبدي وأمتي macnaha qofka sayidka haddii uu leeyahay addoon xilligii addoommadu jireen maanta addoommo ma jiraane oo berigii hore waxaa jiray dadku waa la is addoonsan jiray addoonkana waxau ahaa xoolahoo kale ayaa laga dhigan jiray waa la iibin jiray wax walba maaragtay sida maalka loo isticmaali jiro jaahilgii bayna ahayd oo duruqyo badan ayay isku addoonsan jireen laakiin islaamku waa reebay ilaa dariiqada jihaadka mooye wixii kale oo dhan waa la joojiyey taa dariiqada jihaadka ciddii lagu addoonsadana waxaa la abwaab badan baa loo furay oo lagu xoreeyo oo wanaag lagaga helayo calaa kulli xaal markaa qofkii hadduu addoon lahaa xilligii nebiga addoomaa jiray nebigu waa ka nahiyey markaa inuu yidhaahdo qofka sayidka ah cabdii addoonkaygii amatii addoontaydii ama waa gabadha addoonta cabdina waa ninka kan addoonkaa laftigiisana waa loo diiday in la yira inuu yidhaahdo rabbii oo waa laga manciyey marka aadaabtaas ayuu ka hadlayaa baabkaani oo alfaada ku saabsan si aan aynan isku ekaanin waxa weeye rabbinimadii allaah iyo middaan muqayidka ah ama meelo kale waa jirtaa oo qofka in la yidhaahdo idaafa rabulmaal iyo rabulbeyt iyo waa wax jira oo wax dhibaataa ma leh laakiin maadaama qofkaani addoon yahay ilaahay caabudayo inagoo dha addoommo ilaahay baana qaala sheikhu wuxuu yidhi fi saxiixi hal xadiid buu keenay xadiidkaa maa sharaxaynaa fi saxiixi waxaa ku sugan buu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala ay bukhaari iyo muslim waxay wariyeen can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calay wasalam qaala laa yaqul cabdii laa yaqul yuunan oranin ay laa yaqul axadukum midkiin yuuna odhanin adcim rabbaka wadi rabbaka waxa weye isqi rabbaka alfaada noocaasa yuunan isticmaalin adcim cunto siyo quudi rabbaka ay sayidkaaga laga wadaa ninkan kule oo maaligaagaa oo boqorka kuwa macnaha sayidkaa yaan laga dhigin rabbi oo la odhanin adcim rabbak inta sayidkii lala inta lala hadla addoonkii yaan la odhanin waxa weye ninkan kule oo rabbigaaga cunto ugee yaan la dhihi yaan la odhanin weese ugee wadi rabbaka ay macnaha u weese weese ugee yaan la odhanin ama sayidkii laftigiisii yuu odhanin addoonkiisii ku odhanin adcim rabbaka ay macnaha anaa rabbigaagiihe soo quudi waxi keen yuu odhanin waayo waxaa la diidayaa rabbinimada allah ayaa iskale innagoo dhanna waxaan nahay waxa weeye addoommo ilaahay marka lama rabo lafdiga wanaagsan oo la isticmaalaya nebigu isagaa inoo sheegaya marka taa waa loo diiday in la yidhaahdo sidoo kale nebigu waxa uu yidhi walaa yaqul yuuna odhanin waxa weeye maaragtay markii loo diiday taas ayaa waxaa la yidhi macnaha yuu odhanin cabdii wa amati yuu odhanin walyaqul ha yidhaahdo oo waxaa loo ogolaaday inuu yidhaahdo fataaya wiilkaygii wa fataati gabadhaydii waxa weeye wa ghulaami inankaygii alfaadaa waa loo ogolaaday addoonkana waxaa la rabaa inuu yidhaahdo sayidii wa mawlaaya idan marka xadiidku waa xadiid saxiixa imaam albukhaari fi kitaab alcitqi buu ku warinayaa laba kun iyo shan boqol konton iyo laba ayuu ku warinayaa imaamu muslimna fi kitaab alalfaad ayuu ku warinayaa macnaha waxaa la diidayaa waxay tahay ninkaana addoonka ah dee hadda xaaladan unbu addoon noqday oo arrintaana ku dhacday laakiin markii hore dee adna addoon ilaahay baa tahay isna waa addoon ilaahay lama rabo markaa in niyaddiisa la dilo oo shucuurtiisa lagu cayaaro oo la yidhaahdo waa addoonkaygii ma wanaagsana wax wanaagsan ma aha ee waxa wanaagsan in la yidhaahdo waa fataaya inankaygii iyo waxa weeye iyo inantaydii waxa weeye fataa wiilka dhallinyarada waa la yidhahdaa addoonkana waa la yidhaahdaa ghulaam waa la yidhahdaa wiilka dhallinyarada addoonkana waa la yidhaahdaa gabadha fataat waa la yidhahdaa jaariyana waa la yidhaahdaa alfaadaas aynan ka imaanayn waxa weeye liidnimada iyo dhibaatadu ayaa la yidhi hala isticmaalo oo yaan la isticmaalin dhinaca kalena yaan rabbi la odhanin oo waxa weeye rabbi allah ayaa rabbi ah oo maalika oo wax abuuray innagoo dhanna waxaan nahay addoommo ilaahay si ayna marka isugu khaldamin ayaa laga dheeraanayaa alfaadan waxau yidhahdaa imaamu alkhataabi macnaha waxaa la diidayaa alfaadaas ee maadaama laga fahmi karo inay maaragtay rabbinimo iyo inaa marka laga dheeraado waa jiraan meelo kale inay ku soo aroortay wa alfayaa sayidaha ladalbaab iyo maaragtay innahu rabbii axsana mathwaa iyo marka la idaafeeyo oo loo jeeda markaa ay sayidii laakiin marka la idlaaqo waa in la iska ilaaliyo calaa kulli xaal markaa tawjiihaasuu nebigu ina siiyey calayhi salaatu wassalaam in addoonkana aan lagu oran adcim rabbaka oo waxa weeye rabbigaaga quudi inaan la oran ee la yidhaahdo waxa weeye mathalan adcim sayidaka haddii la yidhahdo kale laa xaraj oo sayid la isticmaalo lianna sababtu maxay tahay waxay idhahdeen culummadu asayid kuma soo aroorin asmaada ilaahay ha ee waxaa soo aroortay rabbi saa daraaddeed marka sayid kuma soo aroorin alfaada allah waana kelmad aada loo isticmaalo oo sayid fulaan iyo sayid iyo waa la isticmaalaa sayidii iyo yaa sayidii yaa mawlaaya ayaa la isticmaalaa marka tawjiihu waxa uu yahay nebigu ina siiyey calayhi salaatu wassalaam in qofkan addoonkaana la yidhaahdo hadduuba addoon noqday in la yidhaahdo waxa weeye qulaami ama fataaya waxa weeye gabadhiina ama jaariya la yidhaahdo ama fataat la yidhaahdo ee aan niyadda laga jebin waayo waa qof bilow aadniya in niyadda laga jebiyo oo laga dhigo maaragtay heerkaa la gaarsiiyey ma wanaagsana qofka shucuurtiisa in la ilaaliyaa la rabaa diinta islaamku waxayna baraysaa aadaabta in dadka shucuurtooda la ilaaliyo ninkan hadduu addoonkiina inuu dhaho markuu la khidaabayo sayidkiisa inuu yidhaahdo sayidii iyo ama mawlaaya sayid waa kii lahaa oo madaxda u ahaa oo waxa weye isagu dhibaato ma leh nabigu waatuu yidhi anaa sayida walada aadam walaa fakhr marka sayidku wax dhibaataa male wa mawlaaya ay macnaha kii maaragtay gargaarahaygii iyo maamulahaygii dhibaato male mawlaaya in la yidhaahdo oo nabigu waatuu yidhi calayhi salaatu salaam man kuntu mawlaahu fa caliyun mawlaahu qofkaan anigu mawlo u ahay calina mawli u yahay zayd ibnu thaabit isaga yiri waa tan la yidhahdo mawlaa rasuulilah sal slam mawlaa waa qofkii wax xoreeyey waay oo waxa weye inama alwalaau liman actaq marka taas wax dhibaataa maleh oo mawluhu waa wax jira waa la isku dhaxlaa xataa xiriir weeye waa waa sida nasabka oo kale oo waxa weeye waxyaalo badan baa ka dhasha calaaqa ayay noqotaa marka sidaa daraaddeed in la yidhaahdo sayidii iyo mawlaaya ayaa la baray qofkii addoonka ahaa kii lahaana waxaa la baray in la yidhaahdo dheh fataaya wa fataati wa ghulaami wakaa marka tawjiiha nabiga calayhi salaatu wassalaam waa in lagu socdaa markaa tawjiiha nebigu ina siiyey la iskana ilaaliyaa alfaada ay ka imaan karto ee, ee, iltibaaska isku dhex daranka oo waxa weeye markaa loo fahmi karo in allah subxaana wa tacaala loo jeedo Ee, xadiidkaa keliya ayuu sheikhu ku keenay fawaa'idna uu kasoo saaray ilaa shan mas'alo ayuu kasoo saaray waa raacinaynaa waxa uu yidhi fiihi masaa'il masaa'il ayaa ku soo aroortay aluulaa waxa uu yidhi masalada koowaad waa annahyu can qowli waxa weeye cabdii wa amati lama oranayo oo qofka ee, sayidka looma ogola inuu yidhaahdo cabdii wa amati waa la diiday oo waxa ma wanaagsana marka diidmadaasi waa nahyi nahyigaasina dee nahyigu asalkiisa waa litaxriim Eh, culamada qaar baa yidhaha karaahiya laakiin asalka nahyiga waa litaxriim marka maxaa laga qaadanayaa xadiidkaa laga soo qaadanayaa uu nebigu wuxuu yidhi yuuna midkiin oranin waxa weeye cabdii wa amati waa nahyi marka tawjiihna waa layna baray ha yaraado sidan kale oo waxa weeye fataaya iyo fataati iyo ha yaraado Mhm. waxa uu yidhi athaniya eh, athaniya midda labaad waxa weeye laa yaquulu alcabdu addoonkii ma oranayo waxa weeye maaragtay eh, oran uu mahayo waxa weeye addoonkii laa yaquulu alcabdu addoonku ma oranayo maaragtay rabbii oo waxa weeye sayidkiisi ma oranayo rabbii ma oranayo walaa yuqaalu lahu adcim rabbaka waa laba arrimood marka isaguna ma oranayo oo haadaa rabbii ma oranayo oo lama ogola waa inuu yidhahda haadaa sayidii ama mowlaaya isagana lagu oran mayo waxa weeye eh, haadaa rabbuka la oran mayo iyo haadaa sayiduka iyaa la oranayaa ama adcim rabbaka waa la mid lama oranayo oo waxaa lama ogola waayo eh, waa xadiidka ayay ku caddahay oo nebigu didoo yiri laa yaqul axadukum macnaha yuu oranin waxa weye adcim rabbaka yuu oranin oo waa la diiday Mm. الثالثة waxau yidhi tacliimu lwal ay asayid ninkii koowaad oo sayidkaa waxaa la baray qowlu inuu yidhaahdo qowlkan soo socdaa waxa weeye fataaya wa fataati wa ghulaami ay jaariyati iyo jaariyadan la mid marka eh, jaariyada iyo eh, amah iyo waxa weeye maaragtay eh, fa- eh, fata- fataat iyo waxaa loo isticmaalaa gabdhaha Eh, wiilkana waxaa loo isticmaalaa ghulaam ama fataa ama eh, cabdi in la yidhaahdo marka cabdigii iska daayo waxaad u isticmaashaan alfaadan kale oo aan qalbi jabka keenayn dhibaatana keenaynin u isticmaala waxa uu yidhi araabica midda afraad waxa uu yidhi masalada afraad tacliimu thaani ka labaadna waxaa la baray qowlu sayidii wa mawlaaya ay waa addoonkii addoonkiina waxaa la baray oo macnaha tacliimu thaani meesha ka yimid ay alcabdu addoonkiina waxaa la baray gabadha addoontaadna waa la mide inay yidhaahdaan sayidii wa mawlaaya sida xadiidkuba ku cad yahay marka eh, lafdiga hore oo ah xadiidka ha yidhaahdo sayidku fataaya wa fataati wa ghulaami imaamu lbukhaari kitaabkiisa adab almufradka iyo waxa uu ku kordhinayaa iyo imaamu muslim iyo waxay ku kordhinayaan idinkoo dhan waxaad tihiin waxa weye kullukum cabiidullah addoommadii ilaahay baa tihiin ha wa kullu nisaakum ima ima allah waxa weeye addo- eh, dumarkao dhanna waa addoommadii ilaahay oo waxa weye waa imaa waa jamcu ama waa dumarkaa loo isticmaalaa marka kulligiin addoommo ilaahay baa tihiine addoommaha is oranine eh sidaa wanaagsan isticmaala weeye oo sayidii iyo mawlaaye iyo ghulaamii iyo dhib male sayidku hadduu yidhahdo haadaa ghulaamii wax dhibaataa male Eh, iyo fataaye iyo fataati iyo addoonki ina yidhaahdo sayidii wa mawlaaye wax dhibaataa ay leedahay male saa daraaddeed wax mashaakila male qofka inaad tiraahid sayidii isagoonba adoonba addoon ahayn xataa waa oran kartaa waxa weeyaa sayidii iyo yaa mawlaayi iyo haddaan markaa baryo iyo cibaada ku jirin ee caadi un wax dhibaataa ma leh Mm. alkhamis waxa uu yidhi atanbiihu lilmuraad waxaa la baraarujiyey oo lanagu baraarujiyey nahyigan muraadka iyo danta laga leeyahay maxay tahay sheikha inoo sheegay waxau yidhi huwa taxqiiqu tawxiid xataa fi lalfaad waxa loo jeeda baabka oo dhan meesha loo keenay waa taxqiiqu tawxiid xataa alfaadda aynu ku hadlayno wax maaragtay laga dareemayo oo samaynaya in loo fahmi karo tawxiidka inay wax u dhimayaan waa in laga dheeraadaa marka waa in mar walba la ilaaliyaa alfaada iyo waxa lagu hadlaya iyo kelimatu tawxiid wax alla wixii loo dareemi karo inuu lafdigaasi maaragtay eh, loo fahmi karo inuu la wadaagi karo allah waxa weye waa in laga ilaaliyo oo lafdigaa laga leexdo wey haddaba marka waxaa tambiih oon tambiihinaynaa intaasuu sheikhu ka soo saaray laakiin dhaqanka soomaalida markaynu fiirino waxaan tambiihinaynaa horta maanta addoommo ma jiraan addoommada waa dhammaadeen dadku maanta xor waa adugu meelo dhifaa laga sheegaa sida muritaaniya iyo baa wax ku dambeeyaan baa layaa laakiin caalamka meel maanta la is addoonsado ma jiraan oo addoommadii waa dhammaadeen soomaalida marka dad in badan waxaa arkaysaa ee, qo- dadkan maaragtay afrikaanka o dhan waa addoon bay iska leeyihiin wax wanaagsan ma aha dadku addoomo ma aha addoonnimadiina waa dhammaatay addoon ilaahay inbaa la wadaya waxaa kaloo iyadana khalad weyn ah oo dhaqankii addoommada loola dhaqmi jiray iyo dhaqan kasii xun loola dhaqmaa oo soomaalida ula dhaqmaan dadkan ay liidaan qofkaan la liidayaa oo la leeyahay maaragtay eh, nasab maaha xagga weeye la liidayo waa dad la dhibaateeyey oo dulmi iyo xadgudub lagu sameeyey waa laakiin xaqiiqatan markii la abtirsado qof walba waxa weeye dadka ayuu ka mid yahay oo qabaa'ilka ayay gelayaan soomaali weeye meel kale kama imaan ee waa dad la dulmiyey oo loo awood sheegtay oo markaas sidaa dhibaatada loogu sameeyey markii dambena sidaas ay noqdeen oo waxa weeye dulmigii ka qaalib noqday ee dadku waa isku dad weeye meel kama ay imaan meel kalena kama imaan waa dad soomaaliya waa dad dadka ka dhashay marka waa dulmi taasi iyo xadgudub ee ma aha addoommo ma aha dad la leeyahayna ma aha waa dad xor ah iyagana waxaa la rabaa marka inay kor isku qaadaan oo waxa weeye ayna isdulaynin oo waxa weeye ay ummadda la mid noqdaan oo ay maaragtay eh, ummadda la mid noqdaan laakiin in la liidaa wax bannaan ma aha waa jahli waana soo marnay addacnu fi lansaab dadka nasabkooda in la liido oo wax laga sheegaa waa arrin xun weeye adiga qabiilkaaga inaad ku fahantid qofka qabiilkiisana aad liidid wax bannaan ma aha Ee, xaqiiqatanna waa dad inala dhashay oo dadka ka dhashay oo meel kale kama imaan marka sidaa daraaddeed waxa waa jahli waa in laga dheeraado oo bannaanka laga maro kullukum bani aadam wa aadam khuliqa min turaab aadamna ciid baa laga abuuray bal me waxaad arkaysaa laba isku dhow oo waxa weeye isku oday ku abtirsanaya oo isliidaya oranaya kani waa laangaab kani waa xagga kani waa sidaa haddana isku qabiil ah waxaasoo dhan jahliga iyo diinxumada ayaa u asala nas'alu llah asalaama walcaafiya ilaah naga badbaadiyo marka insha allah baabkan iska gaaban yahay intaas aan u gudbaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin